qalbigayka warramay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
kulanti waxna wanaagsan khiyaartaa wada naga dhegaysataa idilkiinba meel weliba joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka faaqidaada waxaan ku eegi doonaa maanta shirka wadatashiga ee ka furmay magaalada garowe kaas oo ay ka qaybgelayaan mas-uuliyiin badan oo xilal ogasoo horey uga soo qabtay puntland iyo wasiiray xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedka puntland barnaamijka waxaa marti inoogu ah oo nagala qaybgelaya faysal qaran oo ah gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ee puntland waxaa asagoo jooga garowe ayuu barnaamijka marti inoogu yahay waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelaya aqoon-yahan maxamuud marocco oo asna aqoon-yahan degan magaalada muqdisho asna qadka telefoonka ayuu ku jiraa dhammaantiinba soo dhowaada ugu horeyn waxaan rabaa inaan ku hormaro faysal qaran oo ah gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ee puntland mudane faysal soo dhowow waxaa faahfaahin naga siisaa shirka garowe shalay ka furmay qorshaha laga leeyahay iyo inta maalmood oo soconayo
bismillahi raxmaan raxiim walaal aad baa mahadsantihiin walaal waa arinta ajanduhu wuxuu noqday uu yahayna laba shay mida koowaad puntland in laiska wareysto taariikhda marxalada ay soo martay marka la aasaasay iyo ujeedooyinka loo asaasay iyo waxa u qabsoomay iyo waxa ka dhimanaya caqabadaha qodobka labaadna wuxuu yahay waxa soomaali puntland kala dhexeeya iyo aragti midaysan iyo in fikrin laga yeesho labadaas shay buu kasoo ururtay shalayna walaalo waxay ahayd koleyto hawl iska furitaan iyo waxaasi khudbado khudbadahaas hadii aan kuusoo koobo madaxweyne hadalkiisa waa badanaa wuxuu u badnaa shirkii ajendihiisa iyo qabanqaabada iyo waxa ay soo dhoweyn iyo arrinka kale ugu muhiimsanaa oo ahaa arrin badadba xiiseynayo arrinta dowladda federaalka iyo puntland waxyaaba isku hayaan ayadana wuxuu ka hadlay oo in arrintaas si fiican ku dhamaan soo hadal iyo iyo la suubin doono isla xisaabtan oo ay noqon doonto in lawada hadlo marka adigu adigu marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin taasna waxay ahayd si guud oo saacada aragtidiisa wuxuu ka hadlay ahayd shirka iyo iyo waxyaabahaas arrinka kale wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda asaguna ka hadlay si guud ahaan in puntland ay muhiim u tahay deegaanka ummadda soomaaliyeed oo ayadana ay tahay in qeyb ka qaadato dadka soomaaliyeed awalna qeyb muhiima ka qaadatay taasoo dhammaan dadkoona isla xuseen kullit wax wax xumaana ma jirin wax qof walbana wuxuu ka hadlayay midnimada iyo wanaagga ummadda soomaaliyeed iyo wixii xataa lakala soomaali kala sheeganaysa inay hoos wada hadasho iyo iyo arinta wixii sahabadneed oo ahayd arrimaha uu ka hadlayay odaga faroole madaxweyne faroole madaxweyne hore oo ahayd arrinta galmudug oo uu yiri micnaha qolooyinka helsunna waa jamaaca halkan marka laga hadlayo puntland ma ay ma ay ma ay degi karaan mana ku suubin karaan facaal liddi ku ah galmudug oo galmudug in micnaha arrinkeeda maanta midaysan in ay noqoto wada dariskan walaalaheena in laga wada shaqeeyo wanaaga iyo iyo in laga wada shaqeeyo wanaag wanaaga iyo iyo iyo iyo midnimada wixaadiga ay galmudug dhexdeeda ka hadlaysanna qorqoor iyo tiimkiisu ay xaliyaan ayagooda hadlaan ay ka heshiiyaan oo wixii barwareejo dhexdooda ay wixii doorashada grevens ka dhacay ay iyagu isxaliyaan halkaasna ay ka abuuranto in ooga shaqeeyaan galmudug puntland laftooda in usagaan bedderis walaalaha
waa taa waa mahadsan tahay faysal qaran waan kugu soo laabanayaa aqoon-yahan maxamuud marooka ayaan siinayaa maxamuud soo dhowo shirkan shala garowa ka furmay bal ka waran aragtida laga qabo
bismillahi raxmaan raxiim shirkan garowa ka furmay muxuu ahay shalay furmay ee haddana ilaa hadda waa socdaa laleeyahay marka hore waan u hambalyeynayaa haddii uu yahay shir nabadeed oo ayaha iyo danaha ummadda soomaaliyeed iyo gobolka puntland looga tashanayo waa arrin aada u fiican mar walbana waxaa la dhahaa puntland waa hooyada federaalka soomaaliya laakiin iyadoo saas la leeyahay ma fiicna haddana in lagu tilmaamo hooyada muxuu ahay mucaaradka ummadda soomaaliya soomaaliya dhib fara badan ay soo martay dagaal ay soo martay qabaa'il ah dagaallo diini ay soo martay waxay u baahan tahay in laysku kabkabo in muxuu ahay laysu tarajiro ayay u baahan tahay puntland waxay kaga aadan muxuu ahay dhinacan muxuu ahay galmudug iyadana waa meel hadda soo kabanayso oo bulbulo fara badan hadda kasoo dhex baxday waa waana maaragtay inay gacan siiso aan maaragta rajeynayaa oo ay muxuu ahay sidii ay danahooda iyo gobolkooda u dhisan lahaayeen in ay gacan ku siiso wixii kale oo dowladda federaalka kala dhexeeyana waxaan maaragtay fiican inay nidaamkan dawliga ah ay maaragtay usoo maraan wasaaradda arrimaha gudaha jirto inay usoo maraan dowladda federaalka ah wixii problem hoo jiro wixii horumarin hoo jiro xaqay u leeyihiin inay la qaybsadaan dalka ama khayraadka badda ha noqdo ama muxuu ahay shidaal ha noqoto ama muxuu ahay wax kale oo horumarin ah oo gobolka laga qabanayo ha noqoto xaqay u leeyihin lakin waxaan qabaa aniga inay usoo maraan dowladda federaalka laakiin maxamuud markaan fiirina shirkan qaabka uu ku furmay mas-uuliyiin wasiire xildhibaano ka tirsan dowladda ayaa ka qaybgelaya marka haddana puntland wax mucaarado la xiriira mayse sheegino shirkan sida hadda faysalna oo inoo sheega waa mid wadatashi ah oo ayaa puntland looga tashanay marka maxaa ku jiran marka dhinacaas laga fiiriyo
wallahi way fiican tahay in muxuu ahay dowladda federaalkan ay ka qaybgashay sida maaragtay adiga hadda aad sheegaysana inay shir qabsadaan oo ay ayahooda ka tashadaan way fiican tahay laakiin wararka lasla dhex marayay muxuu ahay aniga waxaan kusoo koobaya warkeyga puntland waxaa lagu maaragtay xantaa in ay ama lagu magacaabaa in ay tahay hooyada muxuu ahay federaalka ma qaba laakiin mana rabo mana jecli in ay noqoto hooyada mucaaradka soomaaliyeed
waa taa waa maxamuud waa mahadsan tahay faysal waxaa jira dad aragtidaas qaba oo dhahaya shirkan waa mid siyaasadeed oo go-aamo siyaasiya laga yaaba inay kasoo baxaan marka bal ka waran aragtidaas doodaas qabta walaalow horta horta de puntland shirka ayada iskale iyadana qarasheeda la baxaysa ay madaxweyneheedaana iyo dowladeedaana u yeeray waxa watana waa reer puntland qarashkooda ayaa iska bixina iyagaa wada maamulana iyagaa is ilaalina horta qof soomaaliga oo kale oo meel kale jooga walaalka iyo dadka kaleba waxaan usheegayaa dadka soomaaliyed qof kasta oo kamid a ama gobol walba ama ummad walba way shiri kartaa waana xor aragtideedana way cabiran kartaa ayadana u taalla ayaheedii ay kabtisanayso puntlandna waxa aasaas bas u ah oo xisaabtankeedu yahay waa federalism waxay ku dhisan tahay federal way ku caanamaashay dhulkan wuxuu ahaa cidlo guri kama dhisnayn waxba kama dhisnayn dadkan waxay deganaayeen ilaa kismaayo ilaa meesha leexda beledweyne dadkan waa dad soo guriya noqdo soo qaxay shalan aad baa looga sheekeeyey waxaan maanta dhisan oo wado biriijo eerabooro noloshaan jirta iskuollo jaamacado waxa waa jaacad kuma oolin maanta waxaa ku taalo dhowr labaatan jaamacadood iskuulla kuma oolin waxaa ku taalo kun iskuulla shilindhir ay ka badan waxyaabahaas oo dhan wax ku qabsamaan walaalo waa systemkaas iyo nidaamka qaateen iyo dowladnimada ayagu isuusteen sideed sideed sagaashan iyo sideedii markii dowladnimada la waayey sideed sano kadib ama toddoba sano kadib dadkan ayagaa tastay ayagaa nidaamkooda subsaday haddana ayagaa nidaamkooda dib u eegaya maxaa naga khaldan maxaa soomaali nagala dhexeeya maxaa jira haddana waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga shan kariya waxa weye walaale qof gogowga aragtiisuu qabaa in arrinta baiska oo soomaalida ku jirto federalismka ahaa uu khalad jiro oo dowladda xaggeedana khalad ka jiro annaga gudaheenana aan wada hadlayno oo la sheekeysanayo oo la xisaabtamayo marka aragtida ugu muhiimsan waa taas walaale waxa weeyaan dee dastuurkooda ma ma dhamaystirna doorashada qof iyo codob ma dhicin weli waxaasoo dhan waxa weye waxyaaba dadka soomaaliyed u yaalla inay kawada tashtaan kawada hadlaan sheekaystaan layska qanciyo shirarka shirarkan soomaalida o dhan waxay lamid yihiin sidaas oo kale marka dadku xataa in la sugo waxa kasoo baxa una malayn maayo wax soomaali kala geenaya ama dhaweyna ka imanayaan hadallada shalena aad bay u fiicnaan qudbooyinku dadkaana dee ayagay u taalaa qofku wuxuu wuxuu isagu garnaqsi wey walal waa taa faysal horey ka dalad ahaan talooyin badan aa usoo saarteen oo la xiriira wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan puntland oo kale iyo muhiimaddu inay tahay in la wada hadlo laakiin haddana shalay shirka markuu furmay sida la wada ogyahay uun xiriirka puntland iyo dowladda federaalkana muddooyinka ugu dambeeyey waxbaa ka jiray marka madaxduna arrimahaas aad bay uga hadleen marka qaabka ugu habboon ee haatan loo wanaajin kara xiriirka iyo arrimahaas bal ka waran
arrinta basically shalal marka la hadlo iyo siday tahay sharciyanba waa in dastuurka la ilaaliyo micnaha wixii lagu heshiiyey soomaalidan waxa isu keena hadda isku haya dowlad dowlad dhis dowlad dhiskeedii dambe shirka cafta ilaa maantay waa waxaa la kala qortay oo ah dastuurka dastuurkaas haddaan la ilaalin waa adkaanaysaa soomaalidu inay sii jirto way adkaanaysaa in qarnimadu sii socoto way adkaanaysaa in adduunka aan la xisaabtano kamid noqono wax walba oo nidaam jira ama dastuurkana waa in loo ilaaliyaa waxyaabihii u baahan la tash iyo wadahadal in lagawada hadlaa waxyaabihii qofka gooniisu qabsanaayo oo uu micnaha uu adeeg adeegii bixinayana inuu adeegyada la bixinayo ama heer federaal ama heer maamul goboleedna uu si fiican u dhaco laga wada hadlo dastuurka laga wada hadlo doorashooyinka laga wada hadlo arrimaha kheyraadka laga wada hadlo caqabadaha kaloo jiro dib u heshiisiinta oo hadalkeeda dhanba aan lasoo qaadin oo dadka soomaaliyeed runta wax badan kala gaareen oo aan doodeedu socon cid iska timidna aysan jirin maalin walbana dadka soomaaliya ay qabsadeen kuraas wasiire iyo xildhibaane iyo madaxweyne laakiin dadku si dhiible ah intay isor fadhiisteen iscadfin iyo wada sheekaysi iyo walaaltinimo aysan jirin ayadoo aysan jirin sistemka cadaalada jeenka cadaaladu aan ka dalumaysa liga bileedka ilaa maxkamada ilaa jeelka uusan adkayn oo maanta qofka uusan magaalo kastoo soomaaliya ah aan makala soocayo uusan u cadaalad wuxuu raba uusan ka helayn waxaas oo dhan baa naga ba-an waxaasna waxay ku iman karaan in la wada hadlo la heshiiyo la sheekaysto qofna keliga uma suubin karo doorasho qofna keliga uma suubin karo dastuur qofna keliga uma suubin karo nidaam cadaalad waxaan qabaa dadka soomaaliya ma dhowa ceel bay ku dhaceen maantana wax fiican baa u jira waxa in la adkeyn waxay ku xiran tahay in si fiican loo wada sheekaysto oo la kala tegin oo laswato taasna walaal waa intaas sirkaana muhiimkiis waa intaas waxa weeyaan waxay u arkeen in micnaha wixii lagu heshiiyey qeybo kamida ay bureen ama ay micnaha la baalmaray in waxaasoo dhan laga wada hadlo laisqanciyo la sheekaysto cid cid soomaaliya wax kalena mana wadanka waa lawada leeyahay waa intaa walaal muhiimada ugu weyn heshiiskuna wadankan insha allahu khayr bay noqonaysaa dadku waa heshiinayaan laakiin in la garnaqsado qof walba uu ogaado waxa uu hayo in lala leeyahay intaasaa muhiim waa ta waa mahadsantaa faysal maxamuud haasine maxamuud ma la dhihi karaa hadda soomaalida waxay gaartay bisayl maadaama soomaalida hadda ay leeyihin hala wada hadlo xiliya aanan la wada hadli jirin ay soo martay
waa runta soomaaliya hadda waktiyo fara badan oo colaada way iska jireen oo maaragtay maaragtay aan wada hadli jirin laakiin hadda ma waxay gaareen muxuu ahay in la wada hadlo waana fiican tahay in la wada hadlo in la sheekaysto oo muxuu ahay sidii wax loo horumarin lahay laga hadlo wala aad bay u fiican tahay laakiin beryahan muxuu ahay shacabka ummadda soomaaliyeed iyo muxuu ahay facebookyada intaba waxaa socdeen muxuu ahay xoogaa tafraaruq yar iyo kala jiilid yar oo ka dhexeeya muxuu ahay oo ka jira muxuu ahay puntland iyo dowladda federaalka ah wax kastana waxay ku yimaadeen isku tanaasul muxuu ahay soomaalidu maaragtay waxay maaragtay waxay ku mamahdaa nin weynuuna sabar nin yaroona sab qaado waxaa loo baahan yahay haddii aad shalay adiga ahayd qofkii wax soo dhistay oo muxuu ahay keentay muxuu ahay federaalkan iyo waxaan keentay lagugu tilmaamayo hooyadii federaalka soomaaliya lagugu tilmaamayo in aadan noqonin hooyada mucaaradka soomaaliya maxaa yeelay hal bil ka hor waxaa xasuusanaa in muxuu ahay dagaal uu ka dhacay muxuu ahay galmudug galmudug markuu dagaal ka dhacay dagaalkaas ma ahayn dagaal saas weyn hadda waxay ahaa wax uun wax lagu toosinayo oo gobolka lagu toosinayo dadka iyaga iska lahaayaan wax toosanaya qayb kamida waxay u carartay muxuu ahay puntland waxaa la sheegayay in muxuu ahay xerooyin jabhada looga samaynayo waxyaabahaas waxyaabaha soomaaliya
waata maxamuud waa mahadsan tahay annaga hadda dagaalkii galmudug iyo arrimahaasna kama hadlayno caddayna uma hayno arrinta kale ee puntland aad ku eedeysay puntlandna waa maamul soomaaliyeed oo wada hadalna hadda diyaar u ah sida faysal uu sheegay madaxda puntland shalna ay sheegeen marka faysal arrimahaas maadaama aan ka hadlaynin su-aal kalaan rabaa inaan ku weydiiyo hadda arrimaha dastuurka ayaa ka hadashay arrimaha dastuurka dad badan waxay qabaan in puntland u aragto in maamul goboleedyada kale ay ka duwan tahay xaq ka badanna ay rabto marka eedaas maxaa uga jawaabaysaa
wallahi walaal horta dadka soomaaliya is xamanayaan haddaan dhahno waxa waan wada leena aan ka wada hadalno se bursi ma aha wax goon bursasho ma aha laakiin xaq waxaan u leeyahay dalkan waad ogeyd boqol sano laba boqol oo sano baa maanta dowladnimada soomaaliya jirtay cidlaa looga dhaqaaq qof walba hantidiisii noloshiisii nafsiga ku waayay cid goona hadda oon dhaha hebel wax ka burburaa mala qof walba dhibaataa gaartay waxa weeyaan sidii aysan nagu dhicin waxa la kala qoranayo ama heshiisyada ama waxa si adag ha loo xisaabtamo ha la wada hadlo ha la doodo aan heshiino doodeena waa intaas hadday taasi dusi tahay hadda dowladnimo dhismaysa markay dowladnimada dhishanto sidii aan isu bilaqaysanay isuna kufsanay isuna dilinaayo dadkan yaana lagoynin qof walba oo soomaali ah hadda xisaabta dowladda lagu dhisaa hala adkeeyo marka qofka walaalka la xisaabtamayso hale sida ugu adag u xisaabtan taasaan dowladnimada ku dhismaysa laakiin hadda qosol iyo aansho heesan ay ku dhishanto waxay noqonaysaa inay si fudud ku burburto marka waxa weeyaan dastuurka iyo dooda furan waa wada leenahay si adaga loo wada hadlaya sida ugu adaga loo wada hadlaya doodeennana waa intaas dadka soomaaliyed waxaa wada leeyihiin qof walba ra-idiisa ha dhiibto dowladnimadana ha la dhiso wadankan wanaag ha loo horseedo laakiin qof keliya yuusan gooni wax la ordin yaan la kala sheegan yaan qof la cararin dooda waa intaas walaal waxa weeyaan galmudug hadda walaalkii ka hadlana waa uga jawaabayaa galmudug waa walaalaheen shirka oo dulsamareer anaa tegaayo gufsi ugu balaaran baa naga tegaayo waxaad sheegaysa ma jiraan dadkaana waxa weeyaan reer galmudug ninka habargidir ama maanta yimaada halkan waa dhulkiisii canshuurta gari walbana wax ku leeyahay wuu seexan karaa wuu joogi karaa wuuna ka dhoofi karaa qofka soo marayna waa muwaadin soomaali ah laakiin baysna uma noqonayso mana noqonayso galmudugna wanaageeda halkan yaalla waa walaalaheen annagana hadda waxaan qayb ka nahay shirka waan tegaynaa waan u hambalyaynayna waa intaa walaal waa tahay faysal marka hadda marka arrimahan taagan dib u heshiisiinta carabka ku dhufatay waxaan ognahay madaxweyne farmaajo hore uu hadlay inuu sheegay in loo baahan yahay wadahadal madaxweyne dani oo kale madaxweyne wuxuu sheegay in dhowr mar laga sugayay muqdisho laakiin safarro badan oo dibadda isaga tag tago haddana adiga laftirkaaga nin aqoonyahanaa tahay madaxda dowlad goboleedyada waxaa lagu eedeeyaa in dastuurka aysan u hoggaansamin oo safarada dibadda sida wasiirka arrimaha dibadda oo kale ay isaga safraan wasiirka arrimaha dibaddana shalay wuu sheegay in dowladda federaalka ay diyaar u tahay wada hadal madaxda puntlandna muqdisho ay ka sugayeen laakiin ayagu aysan imaanin marka arrimahaas maxaa uga jawaabaysaa annagoo weliba og in wasiiray xildhibaano badan horey u tageen puntland iyagoo doonaya in wada hadalla ay galaan
walaal hadda arda anoo hadda puntland uma hadlaayo oo su-aalahaas puntland iskale laakiin aniga bulsho ahaan waxa walaalo wixii siyaasad laysku hayo waxaan ku talinaynaa inay kawada hadlaan ayuu ka heshiiyaan waxaas languageka siyaasadda oo ah diyaarada u kormaray waa imaan waaye this waa political language taas anima ka jawaaba ayaga u taalla ayaga wuxuu dhexyaala ayagaa garanaya laakiin waxaan leenahay ha heshiiyaan ha wada hadlaan hala sheekaysto yaan wax lakala boobin waxan waa lawada leeyahay dastuur election hadday timaadana waxyaabahaasna waxaa muhiima in dhulka la dhigo oo dadku ay u sinaadaan oo laga wada hadlo soomaaliya waa farajahid maanta baabuur kasoo baxay muqdisho ma imaan kara jowhar baabuur ka baxa xamar ma tegi karo beedhabo wadankii waxawey cadowbaa haysta waa la kala xirxiran yahay dadku ma heshiin dastuurku ma dhamaystirna waa in waxaasoo dhan noqdaan wax ayagu ka wada hadlaan ayagana waxaan u baaqaynaa inay wada hadlaan sheekaystaan isu soo dhawaadaan laakiin hebelaa gardan hebelaa garle aan oran maayo wadankaan ma dhowa dib badanna waa soo gaaray wax badan oo fiicanna waa qabsoomeen wixii dambana waxaan leeyahay hala wada hadlo hala heshiiyo hala sheekaysto sidii laysugu imaan karo iyo sidii laysoo dhaweyn karo laysoo dhaweeyo faraqa udhexeeyana dee hoos anugu xog ahaan waxyaabahaas guud mooyaane ma ogi marka waxaas guudna waxaa fiican si waadax oo banaanka yaal in loo wada hadlo loo sheekaysto koleyta haddana waxaa isleeyahay waxa socda o dhan waxay kusoo biishooban doontaa wanaag iyo wadahadal saasaan khayr baan u rajeynaya insha allah waa mahadsantaa faysal oo kugu soo laabanayaa maxamuud maadaama dowladda federaalka madaxdeeda ay dhowr mar sheegeen in wadahadallo iyo soomaali inay heshiise loo baahan yahay hadda madaxda puntlandna shala hadlay iyo faysal oo ururada bulshada rayidka puntland ka mid ah uu sheegay in wadahadalku uu qiimo leeyahay marka halkey ka guntami la-dahay xaaladdu
waxay ka guntami la-dahay ana amiir waa anta amiir waxaa fiican qofka taliyaha ahaa iyo qofka loo taliyaha horta in la kala yaqaan dowladda federaalka ah waxaa hoos yimaada maamul goboleedyada dalka ka jira beydhaba ha ahaato koonfur galbeed ha ahaato muxuu ahay muxuu ahay mid alshabeelle oo hirshabeelle ah muxuu ahay kismaayo oo puntland waxa muxuu ahay waxa ahaa jubbaland ah ayaa wada hoos yimaadaan waxaana fiican in aysan qabanin shaqada sida aad sheegteen wasiirka arrimaha dibadda waxaa fiican waxa in qof looga dambeeyo haddii maamul iyo howla jilaayo dowladda federaalka ayaa iskana howlaha inay ayaga ugu dambeeyaan amiirnimadan oo qof walba ay sheeganaysana la joojiyo oo laisu talaasulo oo muxuu ahay wadanka loo daneeyo waa tahay maxamuud laakiin haddii su-aal kale aan kaa weydiiyo dhinaca kalena waajibaadka dowlad goboleed saaran waa sheegtay dowladda laftirkeeda waajibaada saaran dastuur qoran oo dalkan leeyahay dowladdana waxaa jira waxyaaba la raba inay iyadu ilaaliso dowlad goboleedyana ay ilaaliyaan tusaale dastuurka wuxuu leeyahay awoodo ay leeyihiin dowlad goboleedyada iyo awoodo ay leeyihiin dowladda federaalka iyo awoodo ka dhexeeya marka miyaana loo baahnayn in qof walba ay ilaaliso oo dooda aysan lahayn eedda aysan lahayn dowlad goboleedyada oo keliya
muxuu ahay dastuurkan qoran ee qof walbaba awood ay leedahay caddaynayo aniga weli kuma arkin muxuu ahay awood gaara oo ay leedahay muxuu ahay maamul goboleedyada ay leeyihiin for example inay halkan ka baxaan oo ay maaragtay itaaliya oo kala tagaan oo wasiirkooda arrimaha taas marka laga soo taga laakiin awoodo kale ay leeyihiin soo maaha oo dastuurku u caddeeyey awoodaha ay leeyihiin la qashi waayo inay la qashtaan dowladda federaalka dowladda federaalka go-aanka ay wada gaaraan inay maaragtay wada fuliyaan nidaamkan muxuu ahay muxuu ahay wax soo saarka haddii ay noqoto haddii ay noqoto muxuu ahay horumarinta gobolka haddii ay noqoto waa in dowladda ay ka wada tashtaan meeshaasna ay ka wada fuliyaan
waa mahadsantaha waa mahadsantaha faysal aan siinaya faysal aqoon-yahana waa tahay dhinaca markaan fiirino doodaha la xiriira qodobada dastuuriga ah ka waran bal dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka siday ugu dhaqmayaan mase jiraan qodobo dastuurka laftirkiisa ku qoran oo shaki badan keenaya
walaalow dooda hadda puntland ku doodeyso waaba arrinkaas wax kale ma jiraanba walaalkeena si fiican dastuurka muusan akrin waxa weeye dowladda federaalka waxay leedahay arrimaha amniga arrimaha immigrationka oo macnaha amniga waxaan ka wadaa gaashaandhiga iyo immigrationka waxay leedahay oo kale lacagta awooda awoodahaas wadanka isku haynaya bay leedahay awoodaha bay leeyihiin maamul goboleedyada waxbarashada ayagaa le service deliveryga xabaanka waxa ayagaa iskale hadda annaga hadda doodaha taagan oo aad dadku aada uga doodaya waxaa kamid ah halkan berdhow shahaado cunug secondary dhigtay oo hooyadiis ay ka bixisay oo yaanyo gado ama caano gado dirimo ilaa dugsi sare oo qof dawlada waxba ka bixin weligiis weligiis aan dowlada soomaalida aragba shahaado laga siinayo lacag oo iibsanayo in la yidhahdo lagu siin maayo macnaha marka arrin aada u foolxun wey waxyaabaha hadda dooda halka puntland taal oo macnaha aada waxyaabaha oo dowlad dad badan ay leeyihiin dowladda asaxsanba lagu taageerayo taasaa kamid a dooda waxbarashada kamid a waxbarashada waa wax dadkan suubsadeen dowladdu way manage gareysay imtixaan midaysan ba usoo bisay labaatan sano ka badan bay leeyihiin labaatan sano ayadaa gacanta ku haysay wixii jira in lasii wanaajiyo oo laga wada hadlo oo see soomaaliya marka manaahiijta guud loo mideeya oo boolis oo tartiib loo wada hadlay ahayd oo si tarxaan bixin lagu wado laakiin qof intuu soo tooso ama wasiir maanta awoodda qabsado uu dhaho imtixaana soo dejinaa qaata manage isku mid ma aha nidaamka isku mid ma aha doodaha taagana ka mid tahay marka waxyaaba badan waxaa jira waa tahay dhinaca kale laakiin dhinaca kale leedahay wax dowladda labadana laisku ilaaliyo laisku wado oo si tartiiba loo wada hadlo oo wixii jira aan awaamiir iyo qawaaniin iyo xoog lagu wadana waxaa fiican tartiib loo wado waxaa hata ka bacan hadda maamul goboleedyada kale jubbaland iyo iyo wax walba maamul goboleedankooda aan in lawada hadlo la heshiyo aan dagaal iyo violence iyo waxba la suubin saasaan ku talin lahaa waa tahay faysal marka gabagabadii aan soo gaarnay shirkan hadda ka socda garowe oo madax badan oo horey dalka ra-iisul wasaareyaal uga soo noqday iyo madax hore puntland soo maamulay iyo dadkii waaya arag u ahaa iyo madaxda puntland iyo madaxda dowladda federaalka bay ka qaybgelayaan waxyaabaha haatan laga filan karo iyo waxa ku habboon ay tahay in shirkaas laga soo saaro maxay kula taha
walaalo wax kheyra laga filayaa waxaa laga filaya waxmadnimada soomaaliyeed mideeya waxaa laga filayaa wanaag waxaa laga filayaa wanaag puntland gudaheeda ah waxaa laga filaya wanaag soomaaliyeed kheyr badan baan ka rajeynaya insha allahu guuli khayrna ku dhamaado in u horseedo ummadan wax wanaagsan wax badan oo caqabadaana uu micnaha tala ka bixiyo barnaamijkaana ma aha kuwa badan dad keliya hadda doodaa doodaa socda oo dadka shashanay kala baxeen doodahaas wax kasoo baxayaan si cilmiyin oo masaajid la suubinayo marka khayr badan baa rajeynaya insha allah Waa tahay, Soomaalina eh, khayr badan rajeynaya.
maxamuud maxa- maxamuud asiine maxamuud eh, gabagabadii dowladda soomaaliya m- maxaa la gudboon hadda markii la fiiriyo eh, wadahadalladan iyo go-aamada laga yaabo inay kasoo baxaan shirkaasi
Eh, puntlanti eh, eh, bismillahi rahmaani rahiim puntlanti iyo iyo puntlandbo Hadda- dhinac walba
shirkan hadda ka socdo waxaan muxuu ahay eh, eh, ka filaynaa in horta khayr ka soo baxo eh, nabadna inay kasoo baxdo eh, hooyadii eh, muxuu ahay eh, federaalka eh, eh, lagu tilmaamay inay jidkeeda raacaan eh, balse ay u muuqanin hooyada mucaarifka soomaaliya taasaan horta kula talinayaa dowladda federaalka waxaan kula talinayaa inay u gacan raadiciso eh, in muxuu ahay la tashi ay la samayso in lagu casuumo madaxda puntland eh, eh, caasimada soomaaliya lagu casuumo in muxuu ahay lagala eh, muxuu ahay lagala tashto eh, qaabka wax loo soo wada saaran lahay qaabka loo horumarin lahay maamul goboleedyada qaabka muxuu ahay eh, waxaasoo dhan in lagala tashto oo loo gacan raadiciyo ayaa intana kula talinaya
wa- waa tahay faysal ugu dambeyntii eh, dadka soomaalida eh, waxaan ognahay in waqti badan la doonayo in la isku ke- keeno oo dib u heshiisiin iyo wadahadalki iyo ra- dhibaato badan laga soo maray marka maadaama had dad soomaaliyeed oo tiro intaas leeg ay isku imaanayaan eh, soomaalida deegaanada kale ku nool maxay ka baran karaan
walaal waxay ka baran karaan deegaamada soomaalidu een, in dadku ay ay- micnaha waxay wadale ilaaliyaan in la isdhegaysto in dadku ay isxormeeyaan in la kala dambeeyo in odayaasha dhaqanka iyo dadka maaragtay ahl- caqliga ah la xurmeeyo een, sidaasaana guud ahaan wax noogu dhismi karaan qof walbana uu ku noqonaya inaan ku gaarno tan weyn oo raadinayno dowladnimada laakiin soomaalida waxaan leeyahay qof walba ee gurigiisa ha soo hagaajiyo yuusan ku ordin micnaha waxa weeyaan ee wax kor ka dhisan ma jiraan hoos bay ka dhisantaa ninka deegaankiisa uusan amni ahayn ninka deegaankiisa aan waxba ka jirin ninka deegaankiisi oo iskoollo aysan ka dhisnayn ninka deegaankiisa aan ceel ka qodayn yuusan raadin xukun weyn oo soomaaliyeed ha raadiyo inuu gurigiisa wanaajiyo saasaana soomaalo dhan wan- wanaag noo ah ee waxa weeyaan deegaankaaga hagaaji midda soomaaliyadna raadi saasaan ku talanaya
aad iyo aad u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa faysal qaran oo ah guddoomiyaha ee dalladda ururada bulshada rayidka ee puntland isagoo garowe jooga ayuu barnaamijka marti inoogu ahaa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa aqoon-yahan maxamuud maroko oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed asagoo muqdisho jooga ayuu asna barnaamijka marti inoogu ahaa barnaamijka waxaan la socodsiinaa anigoo maxamed kaafi sheekh abukara ee sakariye ee khaliif ayaa soo saaray intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid lamid a waxaana ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
soomaali waa mid waa uliyo mayra mataana weeyo meel bay ka wada timid. idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa